ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaalo saf ballaarana ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ee kuwa soomaalida ah ee gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose milatariga mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weerar saf ballaarana ku mireen saldhigyada ciidamada shisheeye ee shabeellaha hoose oo ay ka mid yihiin arbacow calamada janaale zabiid iyo sidoo kale lamber lixdan dhammaan saldhigyadan waxaa ku wada sugan ciidamada shisheeye dalka kusoo duulay gaar ahaan kuwa uganda iyo burundi iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan jabahada wilaayada jubbooyinka xalay waxa ay weerar ku qaaday saldhigyada kale ah husingo iyo qowqaani halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa kenya khasaaro ayaa laga soo sheegayaa dagaaladan walow aan faahfaahintooda rasmiga la helin wixii kasoo kordha wararkayaga iyo sidoo kale barnaamijyadan idinku soo maqanaya ad insha allah kaga baga doontaan